wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka galmudug oo uu helinayay gudoomiyaha degmada cabud waaqe ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa xarigga ka jaray celbiyood laga hirgeliyey deegaanka guryosamo oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada cabud waaq qaar ka mid a bulshada deegaanka guryosamo ayaa ka hadlay baahidii deegaanka ka jirtay ee dhanka biyaha ahayd
deegaanka guryosamo waa magaalo cusub oo waadhow la aas-aasay oo waadhow la dhisay dhowr sano jirta ilaa saddex sano meelahaasay jirtaa ilaa laba sano iyo bar meelahaasay jirtaa geelaa hadda cabbahaya oo aad arkaysaan etoobiya uu ka yimid xagkaas etoobiya uu ka soo arooray baahiyo badan baa ka jira waxaanu u sheegaynaa mas-uuliyiinta iyo aan ka codsanaynaa heer kastoo ay yihiin heer degmo iyo heer gobolba waxyaabaha naga dhiman inay naga caawiyaan ciddii montoorkan qoday iyo hay-addii qoday guddoomiyaasha odayaasha xildhibaanada madaxweynayaasha federaalka intaasaa ilaahay mahadooga ku nahtay waa ku noolaannay waa ku kafiisnay meel la yidhaahdo waxaa nooga soo aroornaa digax garoon waxaana ka soo aroornaa carre burgoosoore iyo buuraha dhexdooda ah oo aan dhowayn alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ceelkaan haddaan alla noo qodinna maba annaan noolaanin dhanka kale guddoomiyaha degmada caabud waaq muxidiin aadan weli iyo madaxa hay-adda c b d ayaa sheegay in bulshada deegaanka guryosama ay baahi weyn u qabeen inay helaan ceelbiyood oo laga hirgeliyey ceelbiyood runtii nacfi yeeshay oo xoolihii iyo dadkiiba ay ku noolaadeen waxyaabaha ceelasha loo qodana waxaa ugu muhiimsan waa inay bulshadu anfacaan deegaankanna baahidii awal ka jirtay ay ka soo kabsadeen oo biyo la-aanta ahayd
qodista ceelka haamihii guryihii suuliyaashii watarboontigii dhammaan aan ka hirgelinay marka aad baa ugu faraxsanaya maanta inaan imaado ayadoo xoolihii ka cabahayaan bulshadii biyii cabahayaan gawaaridii joogaan biyaha dadka gaarsiinayay ceelka ugu biyo macaan deegaankan buu noqday ceelkan markii aan assessmentga ka sameynay meeshaan uguna biyo badan marka aad ugu mahcelinayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan maxamed diiriye ayaa sheegay in wakhti badan lagu bixiyey in deegaanka guryosamo laga hirgeliyo ceel biyood si dadka iyo dunyadu ay ugu diirsadaan farxad noo ah inaan soo booqanay deegaankii guryosamo oo awalna dhibaato badan qabay xagga biyaha iyo waxyaabo kaleetoo tiro badan in maanta aan u gacan aan u xarag jarayno ceelkii dadka ay ku nacfiyeen xoolaha ay ku nacfiyeen alxamdulilah ilaahad baa aada ugu mahadinaynaa guryosamo biyola-aan xooggan baa ka jirtay hadda ka hor degmada iyo wasaaradda markii baahiyaha soo gaareen oo assessmentigii la sameeyena waxaa laga howlgalay sidii meesha loogu heli lahaa ceelbiyood deegaanka guryosamo oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada cabud waaq ayaa waxaa ka jirtay xaalad biyo la-aan oo baasan hirgelinta ceelkan ayaa wax badan ka bedeli doonta baahidii dhanka biyaha ahayd ee halkaas ka jirtay